kulanti haboon dhegeystayaal saaxiib yaal idil ahaantiinba meel waliba aad joogtaan kusoo dhawaada warka habeen ee warbaahinta dalsan qodobadaan caawa idiin hayna waxaa ugu dooroon mid ka mid a taliyayaasha ciidamada gobolka shabeellaha dhexe uu sheegay in amar u qabaan inay dilaan qof kasta oo asbaaro dhigta waddooyinka hirshabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabadda xuska maalinta haweenka soomaaliyeed ee siddeedda maarso shirka taliyayaasha booliska oo ka furmay magaalada kismaayo kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka janaa'i cabdalle golaha wasiirada oo maanta meel mariyey laba sharci kadib markii ay u codeeyeen waa sagaalilabaatan senatar oo kulankan maanta soo xaadiray wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dalka qatar oo maanta dhaariyey ra-isul wasaare cusub in weerar ka dhacay daanta galbeed
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay sideeda bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan haddii aynu gudagalno qodobadii aanu idiin dulmarnay mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in ay amar u qabaan ciidamada hirshabeelle inay dilaan qof kasta oo isbaaro dhigta wadooyinka hirshabeelle waryahayaga cabdisalaan juulla ayaa warkan qaadaa dhigaya mid ka mid a taliyayaasha ciidan ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in amar ay u qabaan inay dilaan qof kasta oo isbaaro dhigta deegaanada iyo wadooyinka ku yaala deegaanada hirshabeelle guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe taliya xasan dhiciise oo ka mid ah taliyayaasha ciidamada gobolka shabeellaha dhexe ku sugan ayaa si kulul kaga hadlay arrintaas waxauna sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu sheegay in qof walba oo isbaaro dhigta qaadicu dariiq uu yahay loona baahan yahay in isbaarooyinka halkaas yaalo guud ahaan la qaado waxuuna sidoo kale carabka ku dhuftay inay amar u qabaan in ay toogtaan ama dilaan qof kasta oo isbaaro dhigta deegaanada hirshabeelle gaar ahaan wadooyinka halkaasi ku yaala taliya xasan dhicisow ayaana si adag wuxuu kaga hadlay arrinta isbaarooyinka waxuuna sheegay in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan waxay doonaba ha noqotee in qofkii isbaaro dhigtaa ee iyagu ay gacan bira ay ku qaban doonaan
halkaan uu imaanay isbaaro inaan qaadno waxaan ka soo bilownay ceelcadda ilaa iyo hadda ceelcadda ilaa iyo geelgub waxa laal wix isbaariyiin waa qaadnay hadda isbaarna waxaan u malaynahaa dowladda soomaaliya waxay ka soo saartay go'aan sharciyay ka soo saartay maclu madaxweynaha soomaaliya ka hadlay sidaad ogtihiinba waxaana lagu tilmaamay isbaaro inay la mid tahay shabaab iyo isbaaro inaysan mid yihiin ninka jid qaadicul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamaayo sidii loola dira shabaabka waxaan leenaha marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaada ay ahaato waxaan diyaarina ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay waddooyinka ay ka shaqeeyaan loogu talagalay inay isbaaradda ay ka shaqeeyaan ciidamadaasoo hadda ay qaar ay socdaan waxaa kaloo jira iyagunoo ciidamo kaleetoodoo noo imaan doona ou taliyaha xoogga uu ballanqaadiya horin ugu talagalay in isbaaro oo lagu nadiifa iyaduna waa jiri doontaa ayagana waa sugayna waa noo soo socdaan waxaan leenaha marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballama ha ahaato maalin kasta in laga soo qaylisayo baawreydi qaylo isbaara ay taagan tahay way soo naqnaqatay way soo naqnaqatay laakiin hadda go'aan guudaha ka soo baxay waxaan leenaha go'aankaas guudan ku wada arqmi doonnaa sharciyaa laga soo saaray dowladda soomaaliya ka hadashay madaxweynaha soomaaliya ka hadlay asigaana ku dhaqmaynaa annaguna waxaan ku soconnaa say eheday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas leysku diro waddada ilaalaa ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taagan ama isbaara qaadaayana waa dameer dhintay cid wax laga weydiiyaa ma jiraan waxay amar u qabaan inay soo qabtaan waxay amar u qabaan hadduu iswaalay qabasho u diida inay dilaan
codkaasina waa taliyaha hirshabeelle mudane xasan ee dhicisow waxa uu u dambeeyey warkiyaga waryahaga ee cabdisalaan juulle ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka qaybgalay munaasabadda xuska maalinta haweenka soomaaliyeed ee sideedda maarso maanta oo kale ayaa duunyada waxaa laga xusaa maalintan oo kale warkan waxaa qaada dhigaysa waryahayaga faadumo cabduqaadir
maanta waxay ku beegneed xuska maalinta haweenka soomaaliyeed ee sideedda maarso wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqulaadanaha marwe khadiijo maxamed diiriye ayaa waxa ay qabatay munaasabad weyn oo loogu dabaaldegayey maalinta haweenka soomaaliyeed oo maanta ku beegneed sideedda maarso dugsiga tobabarka ciidanka booliiska soomaaliyeed aan hadda ku suganahay ee jenaraal kaahiye ayaa madashan weyn lagu qabtay waxaana wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha qadijo maxamed deriye maalmihii u dambeeysaba ay ka shaqaynaysa weyneynta masabka ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed ee markaasi u dabaaldegidda munaasabadooda iyadoona saddex maalinba ay ka soo shaqaynayeen sidii loo weyneyn lahaa maalinta haweenka soomaaliyeed oo ay maanta markaasi ku beegneed waxaana sidoo kale madashan ka soo qaybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haweenweynaha soomaaliyeed iyo dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir xubno ka socday beesha caalamka iyo marti kaloo madashan lagu casuumay markii madasha lagudagalay ugu horan waxaa hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo dhankooda isugu hambaliyeeyey u dabaaldegidda sideedda maarso maalinta xuska haweenka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ka gudubno inna la yidhaahdo gabdhaha soomaaliyeed halgankii dahabkooda ay iibiyeen balse dokumentari iyo taariikh ay jiilasha dambe daawadaan iyagoo muuqaal iyo waxqabadkeedii qof walba la tilmaamayo sida ay maanta nasiibka u yeelatay habaryartay caasho xaaji cilmi inaan idhaahdo marka hore haweenweynaha adduunka martida nala joogta dhammaanteen hambalyo hambalyo siddeedda maarso gabdhaha soomaaliyeed waa halgamayaal gabdhaha soomaaliyeed waa muhandisiin gabdhaha soomaaliyeed waxay horseed ka noqdeen maanta meesha ay taagan tahay qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soomaali ka dhashay gaar ahaan in ilaahay iga dhigay hooyo soomaaliyeed diyaar ma u nahay inaan raacno waddadii ay noo faleen hooyooyinkeen codkeennu wuu gaaban yahay waxaan u malaynayaa raggaa xoogaha gabdhaha gadaal uga dheggan diyaar ma u nahay aniguna waxaan naftayda iyo tiina guud ahaan iyo allah subxaana wa tacaalaaba aan ka ballan qaadayaa intii wanaagah ayna soo bareen hooyooyinkan wakhtiga adag soo geliyey oo aan leenahay siyaasad iyo daljaceyl iyo dad jaceylba waa dadkaan ka barannay inaan waddadii ay qaadeen dhinacna uga leexan doonin sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay haweenka ku jira golaha baarlamaanka aqalka sare iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada maanta waa maalinteenni maanta waa maalinteenni siddeedda maarso waa maalin aad iyo aad u farax badan waa maalin gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gabdhaha muxuu ahaa adduunka wadammada muslimka iyo dhammaanba adduunkao dhan waxaan leenahay maalin wanaagsan waxaan ugu hambalaynayaa maalinta siddeedda maarso oo adduunka haweenkiisu ay u dabaaldegaan si gaara waxaan ugu mahad celinayaa wasiir qadiijo oo runtii maanta hogaamiyaha haweenka soomaaliyeed ah gabdhow halganku halkan maantayto madashaan laysugu kaayeeray xafladayn keliya maaha madashaani waxay macnaheedu yahay mudaaharaad bay ku soo bilaabatay maantana weli mudaaharaadkii baa socda waa xaflad nabadaysan
caasho xaaji cilmi waxay ka mid ahayd haweenka sida adag ugu soo shaqeeya dalkan islamarkaana lafdhabar weyn u ah bulshada soomaaliyeed dadkii halkan lagu casuumay munaasabadda ayay qayb ka ahayd halkaas ayay ka jeedisay khudbad dhinacyo badan taabanaysay
annagana waxaa nalaga rabaa waajibyo gaar ahaa haween ahaan noo saaran meesha uu naga saaran yahay waa nabadda nabad baan rabnaa dawladnimaan rabnaa dagaal ma rabno qabiil ma rabno ilaahu dib ha noo celin dib alla nooma celiyo jenaraal zakiya xuseen waa taliya-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed dhankeeda haweenka soomaaliyeed ayay ugu hambaliyeysay u dabaaldegidda xuskooda waxayna ku tilmaamtay in haweenku ay yihiin lafdhabarka bulshada dhammaan ciidamada qalabka waxaa laga soo aasaasay waa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana aad iyo aad uga faraxsanahay maanta inaan haysanno gabdho tiro badan oo ku jira ciidanka booliiska soomaaliyeed oo qaaradda afrika maanta kaalinta afraad aan ugu jirnaa dhanka tirada ciidamada ay gabdhaha booliiska ay ugu jiraan taasaytana waa halkankii
marwa khadiijo maxamed diiriye waa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha dhankeeda khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa halkaas ka jeedisay maanta mudan iyo mudano kasta mudana ra-iisul wasaare waxaa halkudhaggeennu yahay haddaan nahay haweenka soomaaliyeed oo xusaya xuska maalinta caalamiga ah mudana ra-iisul wasaare sida ku cad barnaamijka xukuumadda dan qaran gaar ahaan qorsho howleedka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha aan ku fulinayno annagoo ka kooban dhammaan hogaamiyaasha haweenka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan taasoo lagu aasaasayay xeerar anigoo mahadcelinayo haweenka culummada halkan ku sugan iyo guddiga culummada iyo dowlad goboleedyada ay bulshada qaybeeda kala duwan ay ugu horeeyaan bulshada rayidka afartii xeer ee aan warqaddii commitment sheetka wasaaradda aan kugula galnay laba xeer oo ka mid ah ayaa noo soo gudubtay abriil horaanteedana waxaan rajaynayaa inay soo dhammaystiranto labada xeer oo kale oo aan culummada soomaaliyeed uga fadhinno gabagabadii madasha waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre oo dhankiisa ka hadlay halkaas ayaa waxa uu si kooban ugu sheekeeyey qiimaha ay leedahay hooyanimada iyadoona haweenka soomaaliyeed uu kula dardaarmay inay ciidamada garab siiyaan islamarkaana ay ka hortagaan garawaaga oo ay hore dowladda federaalk soomaaliya ugu dhawaaqday in markaasi guryaha laga soo saaro waxaan rabaa xukuumadda dan qaran waxyaabaha hor yaalle ee waaweyn waxaa ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool deegaanada laga xoreeyey khawaarijta sidii loogu fidin lahaa wixii ay ayagii carruurtooda u baahnaayeen waxaan ku magacoonay stabilisation ama inaan dib u xasilin oo aa qorshaheedu yahay meel kasta oo laga xoreeyey nimankaas degmooyinkii laga xoreeyey khawaarijta sidii aan u geyn lahayn biyo caafimaad waxbarasho
faadumo cabduqaadireed ee tv-ga dalsan dugsiga tobabarka ciidanka booliiska soomaaliyeed generaalkaahiye muqdisho
mahadsanid faaduma shirka taliyaasha booliiska ayaa ka furmay magaalada kismaayo kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka janaaye cabdalla madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud say aadan wasiirka waa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya maxamed cali xagaa iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firiin ayaa maanta si wadajira uga furmay ee magaalada kismaayo shirka taliyaasha booliska dowlad goboleedyada dalka iyo taliska guud ee booliska federaalk ee soomaaliya shirkaasi oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa looga hadli doonaa heerarka kala duwan ee booliska dowlad goboleedyada iyo kan federaalka iyo sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta tababarada ciidanka iyo sidii loo mideyn lahaa aqoonta booliska heerarkiisa kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkan ayaa inta uu socdo diiradda waxaa lagu saari doonaa sidii taliyaasha booliska ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga guud ee dalka markana golaha aqalka sare ayaa maxay maanta meelmariyeen laba sharci kadib markii ay u codeeyeen sagaaliyo labaatan sanatar oo kulankan maanta soo xaadiray waryahayaga faawaa nasteexa cabdiqaadir ayaa warkan qaada dhigaysa senatarada golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhigii labaad kulankiisii koo iyo labaatanaad ee golaha aqalka sare waxaana maanta senatarada ee cod aqlibeed le ku ansixiyeen laba hindise sharciyeed oo kale ah hindise sharciyeedka yadda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed iyo sidoo kale hindise sharciyeedka lagu hagayo nidaam maaliyadeedka kheyraadka dhulka hoostiisa ah sidoo kale senatarada ayaa akhrintii labaad waxa ay marsiiyeen labada hindise sharciyeed ee kale ah hindise sharciyeedka dhowrista maalgashatada iyo maalgashiga iyo sidoo kale hindise sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha waxaana maanta shir gudoominayay kulanka cali shacbaan ibraahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo uu weliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare cabdulaahi cali xirsi timcadee intaasi kadib senatarada aqalka sare ayaa dood adag waxay ka yeesheen sharciga dhowrista maalgashatada iyo maalgashiga iyo sidoo kale sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo maanta maray akhrintoodii labaad sharcigan wuxuu ilaalinayaa xuquuqda maalgashatada oo caalamiga sax mahadsanid nasteexa intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena gudaha markana wararka dibadda dowladda dalka qatar ayaa waxay maanta dhaarisay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi diblomaasiga ugu sarreeya qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra-isul wasaaraha dalka isaga oo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalka xukuma kaasi oo xukun ka hayay tan iyo labakunilabaatanki waxaa sidaasi wariyey warbaahinta dowladda ee dalka qatar wakaaladda wararka ee qatar ayaa waxa ay sheegtay in sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani loo dhaariyey madaxda cusub ee dowladda iyada oo aan bixin wax faahfaahin intaasi dheer amiirka xukuma qatar sheekh tamiim bin hamaad al thani ayaa inta badan xilalka uga sareeya dowladda ee kasoo magacaaba qoyska dalka xukuma si la mid ah dalalka kale ee khaliijka carabeed sidaas siyaasadda dalka ayaa ku kooban qoyska xukuma haya- waa xukuumadda haya waxaana yar isbadbedelada lagu wargeliyo shacabka sheekh maxamed oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo laba kun lix iyo tobankii ayaa ahaa wejiga qatar ee xili ay la tacaalaysay saddex sano iyo bar oo ay xayiraado dhaqaale iyo qaadacaada ay ku sameeyeen sacuudi carabiya imaaraadka carabta bahrayn iyo masar taasi oo dhammaatay janaayo laba kun koob iyo labaatan waxa uu bedelayaa sheekh khaalid bin khaalid bin cabdicasiis al thani oo ahaa ra-iisul wasaare iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha ee ka mas-uulka ah amniga gudaha tan iyo laba kun iyo labaatankii waxaa sidoo kale xilka wasiirka arrimaha ee bedelaya ee sheekh khaliif bin xamed bil khaliif al thani oo isna la dheeriyey maanta xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ayaa waxa uu soo dhaweeyey magacaabistan sheekh maxamuud iyadaoo ee, iyo ee, isku ee, shaandheynta golaha wasiirada ee dadka cusub ee kusoo biiray dowladaasi ee qatar dhegaystayaal saaxiibayaal guud ahaan caawa waa inaga intaa war wixii dalka iyo gudaha ee, waa dalka iyo dibaddiisa naga soo gaaray waana ku mahadsantihiin dhegaysiga la jaanqaadka ahmidsiinta warkayaga mahadsanidiin
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel